tirintii cutubka sagaalaad markaasaa rabbigu muuse kula hadlay cidladii sinay bishii koowaad ee sannaddii labaad oo ka dambaysay wakhtigii ay dalkii masar ka soo baxeen oo wuxuu ku yidhi weliba reer banu israa'iil ha dhowreen iidda kormaridda xilligeedii la amray bisha maalinteeda afar iyo tobnaad markay fiidkii tahay waa inaad dhowrtaan xilligeedii la amray waxaad u dhowrtaan sida qaynuunadeedii iyo amaradeedii oo dhammu ay yihiin markaasaa muuse la hadlay reer binu israa'iil oo wuxuu u sheegay inay iidda kormaridda dhowraan oo bishii koowaad maalinteedii afariyo tobnaad markay fiidkii ahayd ayay iiddii kormaridda ku dhowreen cidladii siinay oo sidii rabbigu muuse ku amray oo dhan ayay reer binu israa'iil wada yeeleen oo waxaa jiray niman ku nijaasoobay nin dhintay meedkiis oo aanay sidaa aawadeed karin inay maalintaas iiddii kormaridda dhowraan oo maalintaasay yimaadeen muuse iyo haaruun hortooda oo nimankaasu waxay isagii ku yidhaahdeen annagu waxaannu ku nijaabsuunnay nin dhintay meydkiis haddaba maxaana looga celiyey inaannu reer binu israa'iil la baxinno qurbaankii rabbiga xilligii la amray markaasaa muuse ku yidhi isuga intaan soo maqlaya waxaa rabbigu amri doono oo idinku saabsan markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer binu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa haddii nin idinka mid ah amase farcankiinna ka mid ahu uu ku nijaasoobo sabab mayd ka mid ah amase hadduu socdaal dheer ku jiro weli waa inuu rabbiga u dhowraa iidda kormaridda bishii labaad maalinteeda afar iyo tobnaad markay fiidka tahay waa inay dhowraan oo ay kibis aan khamiir lahayn iyo caleemo qadhaan cunaan waa inaayan waxba ka reebin ilaa subaxda oo ayan lafahana mid ka jebin waa inay u dhowraan sida qaynuunka iidda kormaridda yahay oo dhan laakiinse ninkii daahir ah oo aan socdaal ku jirin oo ka hadha inuu dhowro iidda kormaridda qofkaasu waa ka go'i doonaa dadkiisa maxaa yeelay wuxuusan bixin qurbaankii rabbiga xilligiisii la amray oo ninkaasu dembigiisuu qaadan doonaa oo haddii nin qalaad dhexdiinna deggan yahay oo uu doonayo inuu rabbiga u dhowro iidda kormaridda waa inuu u sameeyaa sida ay iidda kormaridda qaynuunkeeda iyo amarkeedu yihiin oo kii qalaad iyo kii dalka ku dhashayba waa inaad isku qaynuun u lahaataan oo maalintii taambuugga la dhisay ayaa daruurtu qarisay taambuuggii kaasoo ah teenladii maragga oo fiidkii waxay taambuuggii korkiisa uga muuqatay sida wax dab u eg ilaa subaxdii oo sidaasay mar kasta ahayd maalintii daruurtii baa qarisay habeenkiina wax dab u eg oo mar alla markii daruurta teendhada korkeeda laga qaado dabadeed ayaa reer binu israa'iil guri jiren oo meeshii daruurtu degto ayay reer binu israa'iil degi jireen oo reer binu israa'iil waxay ku guuri jireen amarka rabbiga waxaynu ku degi jireen amarka rabbiga oo in alla inta daruurtu taambuugga kor joogto halkaasay iska sii deganaan jireen oo haddii daruurtu taambuugga kor joogto maalmo badan markaas reer binu israa'iil way xajin jireen amarka rabbiga oo mana ay guuri jirin oo marmarna daruurtu taambuugga waxay kor joogi jirtay dhowr maalmood oo markaas sidii amarka rabbigu ahaa way iska sii deganaan jireen oo waxay ku guuri jireen sidii amarka rabbigu ahaa oo marmarna daruurtu waxay joogtay fiidkii ilamaa subaxdii oo markii daruurta subaxdii la qaado ayay guuri jireen oo hadday habeen iyo maalin sii joogtana markii daruurta la qaado ayay guuri jireen oo hadday tahay laba maalmood ama bil ama sannad in alla intii daruurtu taambuugga dul joogto oo ay kor deggan tahay reer banu israa'iil way iska sii degganaan jireen oo mana ay guuri jirin laakiinse markii daruurta kor loo qaado way guuri jireen waxay ku degi jireen amarka rabbiga oo waxay ku guuri jireen amarka rabbiga iyagu xukunkii rabbiga ayay ku dhowri jireen amarkii rabbigu ugu soo dhiibay muuse